halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban efyumada geeska afrika qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna v o a somaali com fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad waana sagaal iyo tobanka bisha diseembar sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida magaalada muqdisho oo lagu doortay afar xildhibaan oo ka mida golaha shacabka kuwaasoo ka soo gelayay gobollada waqooyi waxaana ka mida xildhibaanada la doortay fawsiya yuusuf xaaji aadan oo ahayd haweenaydii keliya ee u tartamaysay madaxtinimada soomaaliya waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guulaystay kursigan maanta oo aan go-aan ka gaadhay mar dambe inaan u tartamo maadaama aan baarlamaanadii hore ku soo jiray laba baarlamaanoo hore oo kii sagaalaad iyo kii tobnaad waxaan se jeclaan lahaa anigoo ku gala qof iyo cod oo aan ku gelin doorasho dadban wax badan baan ka kaambayngareeyey laakiin ma dhicin waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan heerka hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda ee soomaaliya sidoo kale waxaannu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qodobo kale
xidhiirtirnimaduse guurka kadib ayay abuurantaa waa xidhiir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada sidaasna waxaa ku abuurma xidhiir aan hore u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labadaas reer ka soo kala jeedaa waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin
qodobo kale oo ku saabsan soomaaliyana waannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akhriyo daalibaanka afghanistan xukumaya ayaa u xaqiijiyey kulanka ururka islaamka oo ay ku midaysan yihiin konton iyo toddoba dowladood oo muslim ah axadda maanta inay ballaarin doonaan siyaasad loo dhan yahay oo dhiiri gelin doonta xuquuqda aadanaha oo ay ka mid tahay xuquuqda dumarka wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka daalibaan amiir khan mutaqi oo hadalka jeediyey kulanka islaamka ee ka dhacaya magaalada islaamabad ee dalka bakistan ayaa sidoo kale sheegay in markaasi ay xaqiijin doonaan ka qaybgalka siyaasadda ee dhinacyada kala duwan ee dalkaasi kulankan oo kasakoo wadamada islaamka ay ka qaybgalayaan dalalka shiinaha ruushka maraykanka midooda yurub iyo qaramada midoobay ayaa waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyey uguna weynaa ee lagaga hadlaya xaaladda dalka afghanistan tan iyo markii ay awoodda dalkaasi la wareegeen daalibaan markaasi oo ay ka baxeen ciidamadii reer galbeedka ee uu maraykanku horkacayay oo waddankaasi ku sugnaa labaatankii sane ugu dambeeyey mutaqi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin iyagoo hal qoys oo kale ah inay dhegaystaan ayna aqbalaan dhammaan codsiyada walaaca iyo talooyinka wadamada islaamka ee wadiiqada hagaagsan ku hagaya qaabka uu dalkaasi uga bixi karo xasradda hadda uu ku jiro waxaa kale oo uu sheegay in markaasi xuquuqda dumarka iyo ka qaybgalka talada dadka reer afghanistan ee u diyaarkaha ay tahay mas-uuliyad gaara oo iyaga saaran nuqulka omicron ee coronavirus ayaa aada ugu faafaya dunida waxa uuna keenay walaac ballaaran madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa la filayaa in talaadada uu ka hadlo qaabka ay dowladdiisu isugu diyaarinayso inay uga jawaabto faafitaanka xanuunkan sare u kaca dadka uu ku dhacayo xanuunkan ee dalkan maraykanka ayaa keentay in qaar ka mid ah jaamacadaha dalkani ay bilaabaan inay waxbarashada ay u wareejiyaan dhinaca guryaha ama online-ka ah waxaana ka mida jaamacadaha bilaabay ama sheegay inay bilaabayaan jaamacadda harvard oo sheegtay in saddexda toddobaad ee ugu horeysa bisha janawari ee sanadka labada kun iyo labaiyo labaatanka waxbarashadu ay noqon doonto qaabka online-ka yurub ayaa iyana waxaa kordhaya dadka xanuunka uu ku dhacayo waxayna keentay in qaar ka mida dowladahaasi ay qaadaan tallaabooyin xayiraadyo cusub lagu soo rogayo oo dalalka qaar dib ugu celisay bilowgii sanadkan halkii ay joogeen dalka hooland oo ka mida wadamada yurub ee xayiraadaha cusub soo rogaya ayaa dukaamadu waxa ay noqon doonaan kuwa cunada laga iibsado oo keliya ayaa furnaan doona iyadoo kuwa kalena la xiri doono sidoo kale farmashiyaasha ama goobaha dawooyinka laga iibsado ayaa furnaan doona ciidamada ammaanka suudaan ayaa isku dayay in ay xiraan wadooyinka waaweyn iyo buundooyinka dalkaasi si ay uga hortagaan banaanbaxayaal doonayay in ay xus u sameeyaan saddex sano guuradii ka soo wareegatay kacdoonkii shacabka ee lagu eriyey cumar xasan al bashiir habeenkii xalayna ra-iisul wasaare cabdalla xamdook ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu kaga digay in kacdoonkii shacabka ee saddex sano ka hor uu u muuqdo mid dhaawac weyne uu soo gaaray isagoo sheegay in xasiloonida dalka iyo midnimadiisaba hadda ay khatar ku jirto muuqaalo baraha bulshada lasoo dhigay ayaa muujinaya banaanbaxayaasha oo wadooyinka magaalada khartuum dhex maraya sidoo kalena waxay dibadbaxyadu ka dhaceen oo dadka la arkayay iyagoo koox koox u wada socda magaalada umudurmaan axadda maanta ah banaanbaxayaasha ayaa lulaya calanka dalka suudaan iyo sawirada qaar ka mida dadkii ku geeriyooday kacdoonkii saddex sano ka hor xukunka lagaga tuuray cumar xasan al bashiir milatariga israa'ilna waxa ay sheegeen in ay soo xireen afar nin oo falastiiniyiin ah kuwaasoo looga shakiyey inay qayb ka ahaayeen toogasho ka dhacday daanta galbeed weerarkan oo dhacay khamiistii ayaa waxa uu nin hubaysan oo falastiini ah uu rasaas ku furay bas ay saaraayeen arday yuhuud ah oo marayay daanta galbeed qaybta yuhuudda la dejiyey yahuuda dimintman oo shan iyo labaatan jir ayaa ka mid ahaa dadka ku geeriyooday weerarkaasi sidoo kalena laba ka mida ardaydaasi ayaa ku dhaawacantay ciidamadu waxay sheegeen in raggan la tuhunsan yahay laga soo xiray waqooyiga daanta galbeed xaafadda silaad al harit oo ku dhow magaalada janiin waxayna sheegeen in loo gudbiyey hay-adaha ammaanka ee waddankaasi si baaritaan dheeriya loogu sameeyo halka wararkaasi aad kala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay magaalada muqdisho waxaa maanta lagu doortay afar xildhibaan oo gobolada waqooyi ee somalilan ah waxaana ku mateli doonaan golaha shacabka fawsiya yuusuf xaaji aadan oo ah haweeneyda keliya ee musharaxa madaxweyne ee soomaaliya u taagan ayaana loo doortay xildhibaan warbixintan waxaa magaalada muqdisho nooga soo diray waryaheena xasan kaafi qoyste waxaa maanta xarunta dugsiga tobabarka booliska jenaraal kaahiya ka dhacday doorashada afar kursi oo ka mid a kuwa golaha shacabka ee gobolada waqooyi kursiga koowaad oo uu tursigiisu yahay laba boqol konton iyo afar ayaa waxaa ku tartamay jaamaca maxamed askar iyo axmed nuur reebe waxaana cod gacantaaga ku guulaystay jaamaca maxamed askar oo afartii sano ee lasoo dhaafay kursigaasi ku fadhiyey kadib markii uu tanasulay musharaxii la tartamayey sidoo kale waxaa la qabtay doorashada kursiga sumadiisu tahay laba boqol lixdan iyo labo kaasoo ay ku soo baxday fawsiye yuusuf xaaji aadan kadib markii ay doorashada ka hartay caasho aadan yuusuf oo la tartamaysay waatan fawsiya oo doorashada kadib saxaafadda uga warantay sida ay u aragto guusheeda waxaan aada ugu faraxsanahay inaan ku guulaystay kursigan maanta oo aan go-aan ka gaadhay mar dambe inaan u tartamo maadaama aan baarlamaanadii hore ku soo jiray laba baarlamaanoo hore oo kii sagaalaad iyo kii tobnaad waxaan se jeclaan lahaa anigoo ku gala qof iyo cod oo aan ku gelin doorasho dadban wax badan baan ka kaambayngareeyey laakiin ma dhicin kuraasta kale ee doorashadoodu dhacday ayaa waxaa ka mid ah kursiga sumadiisu tahay laba boqol labaatan iyo sagaal waxaana ku guulaystay cabdulaahi cismaan ducaale kadib markii ay tanasushay muna cali ibraahim oo ahayd musharaxii la tartamayey doorashada kuraastoodu maanta qabsoontay ayaa waxaa ugu adkaa kursiga sumadiisu tahay laba boqol konton iyo shan kaasoy ku tartameen saddex musharax oo kale ah guuleed biixi cabdi axmed maxamuud iyo cabdulaahi biixi xuseen waxaana kursigan ku guulaystay guuleed biixi cabdi oo helay konton iyo siddeed cod waxaana musharaxiintii uu ka adkaaday ka mid ahaa axmed maxamuud oo afartii sanee lasoo dhaafay ku fadhiyey kursigaasi sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi qadar xariir xuseen ergada fadhida hooranka fadhida waa boqol iyo hal waxaa codbixin codbixiyaashu tartamayaashu sidan ay kala heleen cabdulaahi biixi xuseen wuxuu helay koob iyo labaatan cod axmed maxamuud maxamed wuxuu helay labaiyo labaatan cod guuleed biixi cabdina wuxuu helay konton iyo sideed cod marka kursiga tirsidu laba shan shan waxaa natiijada kumeelgaarkaan ugu dhawaaqeena inuu tartan ku guulaysto helay musharax magaciisa la yidhahdo guuleed biixi cabdi dhanka kale doorashada afartan kursi kadib ayaa waxaa xarunta jenaraal kaahiya saxaafadda kula hadlay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer federaal axmed safiina kaasoo maamul goboleedyada dhiman ka dalbaday in doorashadu ay si deg dega u bilaabaan way sii socon doontaa doorashaduna derdergelin ayay ku socotaa biidni illaahi tacaalaa waxaannu ka codsanaynaa labada dowlad goboleed maamuladeeda noo joogeen weli bilaabin ee puntland iyo hirshabeelle inay doorashada sida u dhaqsiyaha badan leh ay u bilaabaan ballantii loo qabtay ee guddiga doorashooyinka heer federaal wakhtigeedii muddo dheer ayay soo dhaaftay kuraasta gobollada waqooyi ay ku leeyihiin golaha shacabka ayaa ilaa iminka waxaa qabsoomay doorashada afar iyo toban kursi waxaana harsan qabashada doorashada laba iyo soddon kursi xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
gobolada waqooyi bari ee kenya ayaa laga soo sheegayaa abaar daran inkastoo roobab koobani meelaha qaar ay ka da-een guddiyada gurmadka abaaraha ayaa u soo jeediyey mas-uuliyiinta dowladda iyo tan maamulka gaarisa in ay gurmud u fidiyaan dadka ay abaaruhu saameeyeen warbixintan waxaa magaalada gaarisa nooga soo diray waryaheena maxamed faarax shire
qaybo badan oo ka tirsan gobolada waqooyiga dalkani kenya roob ayaa laga helay halka deegaanada qaarkoodnila ayaa haatan wax rooba ka hor ay usan jirin qaydhidhaanta dadka roobabka helay iyo kuwaan roobabka helinba waa isku mid duruufo fara badan oo dhaqaala iyo weliba camalka xoolaha haatan siday ogyihiinna weeye qaydhida ugu faraha badan ee dadka rayidka ka soo yeerayso hogaamiyaasha gobolkana qaydhidheentaasi ayay qayb ka yihiin siyaad cusmaan beereed siyaad ngaamiya mayarkii hore magaalada gaarisa ayaa waxa uu sheegay laayaa haatan deeqdii dowladdu ay shaacisay in dadka gayigani ku dhaqan wax soo gaaray uusan jirin wararka na soo gaaraya wuxuu yahay meelaha qaar in xoogaa roob laga helay laakiin uu yahay roob mardhac ah oo roob ku celceliye u ahayn meelaha qaarna waxaa dareemaysaa saxmad dadkiina isku guureen oo maaragtay nin walbaba meel uu kasoo guuray oo laiskugu yimid biyihii yaraa ee roobka hadda gabaabsi ay yihiin marka sidaa awgeed waxaan dhihi karnaa horta abaartii way sii socotaa oo weli xilli abaar baan ku jirnaa tan labaad sidii mar hore dowladda ay sheegtay tiro gargaar baan fidinaynaa bishii horena waan ka hadalay november gargaarka weli dadka ma soo gaarin magacyaal la qoray waxaa loo sheegay dadka in la wixiina waxba kama soo bixin hogaamiyaasha kala duwan ee halkaasi ka hadlay sidoo kale waxaa kamid aha axmed xasan oo ah madaxa suuqgeynta xoolaha dadka gobolkani ku dhaqan wuxuuna sheegay inaysan jirin wax roob oo waafi oo dadka gobolkan ku dhaqan ay ku naaloon karaan hogaamiyaasha bulshadana waxa uu ka codsaday in lasii dardargeliyo adeeg bixinta sida iska ah dadka gayigani ku dhaqan loo gaarsiinayay waxaan u baaqi lahaa madaxda hadday moodaa in roob inuu dhacay roob ma dhicin dhibka sidii baa loogu jiraa waad maqlaysaen dhaar cabashida ka yeeraysay meesha la yidhaha madoogash run waaya hadalkaa roob ma dhicin dadka abaarti buu ku jiraa dadkana isku tabar ma aha dad baa xoolaha la soo carari karaa ama wiilna ha u shaqeeyo ama asagaba bicmushtar ha ahaado dad ayaa masaakiin ahoo hali yaraay u haystay oo barbaxan gelley uu soo siinaya meel uu soo gaarsiiya aana lahayn marka waxaanu baaqihayaa madaxda gaarisa county sida embiyaasha embiyaasha gaarisa lixda embi haddii aad la hadasho waxay ku leeyihiin dowladda countyda ayaa ku shaqa leh annaga wax cursigoo naga saaran ma laha haddii dowladda countyda loo qayliy loo qayliy wax ay qaban waysay waxaa la rabay inay ayaga wax ka qabtaan waxaan leeyahay embiyaasha gaaris lixda embi ee gaaris laga soo doortay arrintaa way ku ceebaysan yihiin deegaano kala duwan oo ilaayaa haatan wax roob aysan ka horin ayaa jiro walow deegaanada qaarkood roobabkii ka horay dad fara badan oo deegaanadaasi roobabka ka horin ay isugu yimaadeen taasna waa cabsida ugu faraha badan ee hogaamiyaashan haatan ay baaqa ka dirayaan dadka reer guuraaga ah waa la yaqaanaa markay abaar baahansaa u dhacdo oo roob yarna uu yimaado xilligaas roobka hordhaca u yimaado waa xilli khatar ah maxaa yeelay cuntadii yarayd ee xawayaanka ay raraacayeen mise xoolaha roobkaa baabi'inaya marka gaajo saa'id baa imaanaysaa tan kale xoolihii uwadna weli may helin oo mise caano lagu keeno mise ganacsi marka waxaan u aragnaa wakhti aad u adag in lagu jiro dowladda gargaarkeediina uu aad dib ugu dhacay oo weli dadka soo gaarin malaayiin lacaga iyo dowladda dalkani kenya madaxweynaha qaranka xilliga uu ku dhawaaqay in arrinkan uu yahay masiibo qaran ayay ku dhawaaqday in la gaarsiin doono gobolada waqooyiga dalkani kenya mana jiraan shilin gobolada waqooyiga ilaa iyo haatan soo gaaray goobaha yaree roobku haatan ka hooray dadkii ugu faraha badnaa ee gobolkan ayaa isugu imaanaya isku soo guur fara badanna waa uu ka jiraa culimmada dhanka caafimaadkuna waxay ka dayrinayaan in cudurro uu ka dhalan karo isku soo baxaasi iyo weliba goobaha yar ee haatan biyaha laga raacanayo maxamed faarax shire v o a garisa
xabeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad nagala socotaan dalka britain gaar ahaan magaalada london waxaa laga soo sheegayaa xaalad weyn oo laga dhawaaqay kadib markii la xaqiijiyey in ay bateen kiisaska xanuunka covid sagaal iyo toban gaar ahaana faraca cusub ee amricod afar labaatankii saac ee lasoo dhaafay dowladda ayaa ku dhawaaqday in la helay laba iyo toban kun boqol soddon iyo saddex kays oo dheeri ah oo ah nuuca omicron taasoo tirada guud ee kiisaska ilaa iyo hadda la xaqiijiyey ka dhigaysa soddon iyo toddoba kun boqol iyo kow qof warbixin arrintan ku saabsan london waxaa nooga soo diray waryaheena cabdixaafid cawiil ismaaciil duqa magaalada london ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay heerka uu gaadhay xanuunka magaalada london xaaladan khatarta ah ee lagu dhawaaqayna ay taas ka turjumayso sadiiq khan ayaa sheegay in lix iyo labaatan kun oo kiis jimcihii la helay ay saamayn ku yeeratay shaqaalaha ka maqan adeegyada deg dega ah ee magaalada arrinka ugu weyne ayuu yidhi waxa weeye tirada dadka xanuunka ku dhacay london tanina waxa ay keentay inay shaqaale badani maqnaadaan waxa uu intaasi ku daray duqu in uu maalmihii u dambeeyey si joogto ah ula kulmayay shaqaalaha caafimaadka adeegyada dabdamiska madaxda degmooyinka magaalada iyo booliiska dhammaantaya aad ayaanu uga warwarsannahay xawliga uu ku socdo faafista faraca omricon ayaanu yidhi madaxa caafimaadka mandaqada england chris wity ayaa warbaahinta u sheegay inay xaaladdu meel xun marayso britain hadaladiisiina waxaa ka mid ahaa
arrinku meel khatara ayuu iminka marayaa inta ay tahay khatartaasina waxaa jira waxyaabo badan oo aynaan ogeyn laakiin ilaa iminka waxaynu ognahay ma aha wax wanaagsan waxa ugu weyn in xanuunkaasuu si xawliyo fidayo xilliga ugu horreeyey ee la dareemay faafitaankiisa iyo markaa meel khatar ah uu gaadho wakhti badan uma dhexeeyo waxaynu iminka haynaa waa tallaalka xoojiyaha waxaan qabaa in la dardargeliyo tallaalkaasi saaxiibadayda hay-adda caafimaadka waan ka xumahay in aan idiin sheego inay dad badani cusbitaallada soo geli doonaan dad badan oo xaaladoodu halis tahay ayaa soo geli doonaa
xog ay dowladdu soo saartay ayay ku sheegeen in kun shan boqol iyo saddex iyo afartan qof iminka cusbitaalada london ugu jiraan xanuunka covid sagaal iyo toban ilaa toddobaadkii aynu soo dhaafnay waa korukac dhan boqolkiiba sideed iyo labaatan dhibic lix iyada oo laba boqol oo qof maalin kasta toddobaadkii aynu soo dhaafnay ay cusbitaalka gelayeen golaha wasiirada britain ayaa looga digay inay tiradu gaadhi karto saddex kun oo qof in maalin kasta cusbitaalada la dhigo haddii aan tallaabooyin ay ka mid tahay xayiraado dheeraad ahy la qaadin qaar ka mida dadka soomaalida ah ee degan magaalada london ayaan weydiiyey dareenkooda ku aadan faafista faracan cusub ee omricon hadaladoodiina waxaa ka mid ahaa waxaa magacayga la yidhaahdaa saciid axmed guuleed waxaan ka mid ahay dadka degan magaalada london siiba xaafadda xaafadda acton waxaan rabaa inaan inaan inaan kuu sheego sida dowladdu caddaysay in xanuunkii soo batay dadkuna ay baqayaan haddii haddii haddii ilaahay ku roon yahay marka waxaa dadka lagu soo rogay dadka raacaya basaska inay afka xirtaan kuwa dukaamada galhaya inay afka xirtaan meelaha la isku yimaado inay dadku isku imaan karin xanuunkii waa soo batay waxaa hadda uu marahayaa ilaa sagaashan kun iyo ka badan buu marayaa dadkaas waxaan ka mid ahay dadweynaha ingiriiska marka waa naxsannahay waxaan ilaahay ka baryaynaa in xanuunkaasi dalka ingiriiska iyo ummadoo dhan iyo iyo aradoo dhan ilaahay ilaahay subxaan qaadirka inuu ka dulqaado waxaanahayo waxaa la yidhaahdaa maxamed cabdidiiri waxaan deganahay xaafadda london qaasaan acton cudurkiibaa soo batay ilaahayna hanaga qabto ilaahay wax ka baryanaa iyo ilaahay inuu cudurkaasan naga baabiiyo maadaama dadka dhan ay nacsan yihiin oo shaqalaal ay jirto oo oo haddana ee dhib badan waddanka uu ku jiro ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay in faraacan cusub ee omrikan laga helay sagaal iyo siddeetan dal waxa aanu u faafayaa ayay yidhaahdeen si ka badan faraca delta xayiraadaha iminka england saaran waxaa ka mid ah iyada oo lagu soo galo shahaadada tallaalka goobaha qaarkood afsaabka oo aan la-aantii la geli karin goobo badan iyada oo bulshada loo soo jeediyey inay guryaha ka shaqeeyaan intooda ay suurtagalka u tahay cabdixaafi tacawil ismaaciil v o a london
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal markana kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo nuur xasan nuur
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa heerka cadaaladda soomaaliya waxaana barnaamijka marti noogu ah wasiirka wasaaradda cadaaladda soomaaliya mudane cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac jaamac kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waa ku dhowahay walaalkay aadaan u mahadsan tahay adiga iyo dhegeystayaashaba adiga mudan haddii aan ku hormaro su-aasha koowaad mudan wasiir bal noogaga sheekey oo noo faahfaahay heerka xilligan eay gaarsiisan tahay cadaaladda soomaaliya
bismillah alxamdulilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wabacd sida aada la socotaanba guud ahaan dalka soomaaliya maraaxil kala duwan ayuu soo maray oo ay ugu dambeysay maraaxiilkii burburka hadda waxaan ku jirnaa maraaxil maalin maalinta ka dambeysa dowlnimada soo hagaagayso eedaha kala duwan dalka oo ay qeyb ka tahay ingarsoorka iyo guud ahaan cadaaladdu ay soo hagaagayaan walow ay jiraan challenges iyo dhibaatooyin marka oo u baahan in wax badan laga qabto laakiin waxaad waxay la mid yihiin hay-adaha dalka maaragta oo maalin maalinta ka dambeys sii horumarayaan haddaan su-aashaad usoo daadego cadaaladda dalka anigu wasaaraddan waxaan joogaa muddo sanad iyo iyo dhowr maalina muddadaas sanadka ah aan joognay wasaaradda cadaaladda waxay soo waxay hagaajisay waxyaabo badan oo ay kow ka tahay shuruucda maaragta dalka uu ku shaqeeyo intii u baahneed oo hadda annaga intaan joognay qeyb ka mid a lanoo keenay oo aan aan maaragta dib u habeen ku samaynay waxaan hagaajinay guddiyo oo maaragta dalkan u ahaa maaragta wax weyn ka ahaa arrimihiisa cadaaladda guddiga garsoorka iyo guddiga la dagaalanka musuq maasuq ayaan hagaaji dhisnay waxaa kaloon hagaajinay intaan hadda meesha joognay shuruuc ay ahayd oo caalami ah oo soomaaliya maaragta loogu talagalay inay ay ku hagaajiso dowlad wanaageeda commitmentan kula gasho caalamka ayaan iyagana hagaajinay oo ay ugu horeysay sharcigii la dagaalanka musuq maasuq ee qaramada midoobay kii maaragta africa iyo kii carabtaba hay-adihii muhiimka u ahaa cadaaladda sida maaragta qareenada sharcigii qareenada ayaan marsiinay baarlamaanka sharcigii nootayooyinka ayaan hagaajinay baarlamaanka marsiinay kuwo kalena hadda maaragta ay noogu jiraan bibelanka oo aan maaragta howlahooda wadnaa dalka sidaa la socoto federaal uu guuray wasaaraddu intaan aniga ka maqnaa waxay ka shaqeysay hanaanka cadaaladda iyo asluubta soomaaliyeed oo dastuurkana dhinac ka taabanayo oo aada u muhiim u ahaa maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka wasaaraddeeda cadaaladda meel fiican bay isla soo gaareen walow uusan dhamaystirmin waxaan wadnaa hadda howlihiisa in la dhamaystiro haddii aan ka gaarno haddii ilaah yidhaahdo inaan dhamaystirno marka inahaas waa inaha kore oo aan isleeyahay maaragta waxbaa nooga qabsoomay waxaa kaloo iyadana ilaahay mahaddiisa ah muddadii hadda afarta sano ahayd lagu guuleystay in reform dhaba lagu sameeyey heedaha garsoorka oo aad cabasho uga jiri jirtay iyo xeer ilaalinta waa garta
maxkamadaha iyo xeer ilaalinta waxaa la geeyey maaragta qareeno maxaa la dhihi jiray qaadiyaal iyo qareeno iyo dad maaragta uhela uhel ah howsha ay qabanayaan shafaafiyadna lagu tuhmayo kheer allaha siiyo guddoomiyaha maxkamadda sare iyo iyo xeer ilaaliyahaba aaday ugu dadaaleen iyo guddoomiyaha racfaanka hadday heer gobol ahaan lahayd hadday heer degmo ahaan lahayd waxaa la hagaajiyey xarumo badan oo ka maqnaa adeega maxkamadaha oo degmooyinka intooda badan ma lahayn xarumo maxkamadeed hadda badankooda waa loo hagaajiyey maalinba maalinta kasii dambeysana way socotaa waxaa la siiyey tababaro dadka ka shaqeynaya arrimaha cadaaladda waxyaabo badan oo hadda waxaa jiro oo abuuray kalsooni shacabka soomaaliyeed ku abuuray oo la qabtay keisaskoo sidii hore aanan u daahaynin oo dadejintoodii maaragta iyo kawarqabkoodii lasoo lasoo fududeeyo waqti kooban lagu qabto iyo waxyaabo badan oo dee aan hadeer maaragta aan halkan kusoo koobi karin ayaa laga hagaajiyey waayah waa mahadsantaa marka dadka qaar ayaa aaminsan in ay wasaaradda cadaaladda ka shaqeyso oo keliya magaalada muqdisho marka maxaa arintaasi ka jira in wasaaradda cadaaladda ay ku kooban tahay oo keliya xamar
horta wasaaradda cadaaladdu waa maaragta maamul goboleedyadu waxay leeyihiin wasiire cadaaladeed oo dowladnimadu hadeer sida lagu heshiiyey soomaali ay ku heshiisay waxawaaye in heer federaal ay noqoto maamul goboleedya dalku u qeybsan yahay maamul goboleed walbana wuxuu leeyahay wasiir cadaaladeed annaga iyo wasiiradaas cadaaladda waxaa naga dhexeeyo wada shaqeyn iyo iskaashi dhabaha naga dhexeeyo garsoorkuna deegaan walba oo uu ku jiro waa garsoorkii annaga waxaan ka hadlayna waxay tahay dhammaan soomaaliya garsoorka inuu kalsooni soo abuuray kama hadlayno muqdisho ama magaalo gaara waxaan ka hadlaynaa annaga aan dowladda federaalk wasiirkeeda cadaaladda uu madax ka yahay dalka soomaaliyeed ah maamul goboleedadan wasiire cadaaladeed ay leeyihiin iyagaan la shaqaynaa iyagaan shaqooyinka la fududaynaa iyagaa haddii tababari jiro tababaradada siinaa iyagaa haddii mashaariic jirto mashaariicda la fulinaa sidaa la socoto wasaaradda cadaaladda waxaa hoos yimaada ciidanka asluubta soomaaliyeed oo bahda cadaaladda qeyb weyn ka ah oo maxaabiista ilaaliya tababara dhaqan celiya oo waxbara oo asluubtoodii iyo dhaqankooda hagaajiya maamul goboleed walba waxaan ka dhisaynaa oo hadda wadnaa xabsi standardkiisuu yahay standard caalami ah hadda noogu dambeysay waxaan soo furnay kii baydhabo oo aan dhammaynay oo koonfur galbeed kii galmudug baan waxaan waqti dhow hadda naga gebagabowey waqti dhow aan xarig jaraynaa kii kismaayaan waqti dhow dhagax dhigaynaa garow horaa looga dhisay muqdisho waad og tahay oo xabsigii weynaayaan ka dhisnay waxaas waxawaaye waa waa waa adeegyada wasaaradda cadaaladdu iyo hay-adaha hoos yimaada ay bixiyaan waaye marka wasaaradda cadaaladdu keliya muqdisho kuma koobna dalka soomaaliyeed oo dhan ayay ka shaqeysaa iyada oo u mareysa maamulka iyo sistemka deegaankaas ka jiro oo ay ugu horeeyaan wasiirada cadaaladda iyo howlaha maaragta deegaanka markaa ka socda oo shaqooyinka cadaaladda iyo garsoorka quseeya waa mahadsan tahay wasiir jaamac markaana waxaan geli doonaa qeybtii dhegeystayaasha waxaan hayaa su-aalo iyo dhegeystayaasha inoo soo direen dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan wada maqalno
bismillaah magaceygu waa mawliid maxamuud cawaale oo joogo magaalada muqdisho waxaan weydii lahaa wasiirka cadaaladda dadka ka shaqeynaya xarumaha garsoorka ma qof bartay garsoornima ama waa qof loo qaatay khibradiisa iyo waayo aragnimadiisa
waa mahadsan yahay dhegeystahaas dadka maaragta loo qaato garsoornimadu waa dad soo bartay sharciga oo yacni qof aan soo baranin sharciga garsoornimo looma qaato wuxuu soo maraa ijraa'aad kala duwan oo loogu talagalay inuu garsooro noqdo maxkamadda sare iyo ayaa ka shaqeeyo qofkaas procedurkiisa iyo hay-adihii loogu talagalay inay soo marayaan procedurka laakiin asalkiisa hore waa inuu soo barto sharciga waa tahay waxaan filayaa in dhegeystayaasi uu helay jawaabtii uu uga baahnaa su-aashii uu wasiir ka soo weydiiyey dhegeyste kale ayaan jeclahay in aan uga sii gudbo
magacaygu waa cali cusmaan guuleed oo jooga magaalada muqdisho waxaan jeclahay inaan weydiiyo wasiirka cadaaladda soomaaliya ilaa iyo goormo ayay maxkamadaha soomaaliyeed ka madax banaanaanayaan masuqmaasuq iyo laaluush iyo ninjeclaysi taasoo dhibanayaasha had iyo jeer ay ku dhiban yihiin inay helaan cadaalad
cali waa mahadsan yahay su-aashiisan waa su-aal aada u muhiima horta arrimaha la dagaalanka musuq maasuqa dowladdan intay jirtay aaday ula dirirtay hay-adaha garsoorkana in laga nadiifiyo qof maaragta ku sifooway musuq maasuq waa lagu dadaalay oo dad aan ku tuhmayno inay maaragta aysan musuq maasuqaynin garta loogu yimid ama maaragta cadaaladda loogu yimid ayaa hay-adihii goobihii loogu talagalay iyo muhiimka ahayd la geeyey ishana waa lagu hayaayoo madaxda meesha joogto maxkamadda sare ama maxkamadda gobolka ama maaragta xeer ilaalinta ishaa lagu wada haayaa macal dhammaan madaxda qofkii cilad noocaasa laga soo sheegay waa laga bedelaa ama xilka waa laga qaadaa ta kale oo iyadana muhiimka waxay tahay procedureka laisku musuq maasuqo aadu u yaraaday asbaabaha aan soo sheegnay oo ah maxaa la dhihi jiray kawarqabka iyo maaragta dadka meeshaas la geenayo oo aan ka dhignay intoodii badan dad nadiifa waxaa kaloo meesha yaalo procedureka oo dacwada heer degmo heer gobol raacfaan maxkamad sare uu leeyahay qofka marka suuragal ma-aan in saddex afarta heer saddexda heer oo marayaba lagu musuq maasuqo suuragal maaha laakiin waa magac baxay in maxkamaduhu ay musuqmax musuq maasuqayaan annagana magacaas baxay inaan bulshada ka shaafino oo aanan dhicin oo arrimahaas maaragta lagu kalsoonaan kara maxkamadaha hadda ayaa aada loogu dadaalay waana maaragta sii wadaynaa bulshadana waxaan ka codsanaynaa meeshii ay waxyaabaha noocaasa ku tuhmaan inay la soo wadaagaan hay-adaha ay qusayso
aniga oo daba socda su-aashaasi uu dhegeystahaasi ku weydiiyey oo ah tan musuq maasuqa iyo kalsooni darada dhinaca cadaaladda gaar ahaan hay-adaha garsoorka qof walba oo soomaali ah ugu yaraan waa uu ogyahay in ay dadka qaarkood ka cawdaan garsoorka gaar ahaan dhibaatooyinka la xiriira guryaha la kala haysto iyo guryaha la kala dhaco oo gaar ahaan maaragtay magaalada muqdisho marka arintaasi maxaad ka qabateen gaar ahaan adiga ka wasiir ahaan wasaaradaada
horta arrimaha guryaha waa arrimo aada u culeys badan dal walba markuu maaragta uu burburo waxa koowaad oo la waayo waa cadaalad waxaa kaloo la waayaa oo aada broblem iyo buuq uga istaago dhulalka iyo waxyaabahaas dhulalka waa mushkilad soomaaliya oo dhan ka jirta hadday gobol ahaan lahayd iyo hadday caasimada ahaan lahayd mushkiladdaas marka maxkamadaha inta badan lagu eedeeyo keliya ma jirto waa mushkilad caddeymaha inteeda badan ka taagan waa maxkamaddu markii kiiska loo keeno waxaa la xiriiro laba hay-adood oo muhiim ah oo ay u baahan tahay inay inay inay arrimahaas kala shaqeeyaan kow horta waxay la aadaa maamulka meeshaas ka jiro ama hadduu gobolka banaadir yahay gobolka banaadir baa laga xaqiijiyaa iyaga ahaayo dhulkan cidda iskale waxay tahay meeshu meeshii waraaqaheed ka keentay inay run yihiin inay ben yihiin marka meeshaasi waxaa looga baahan yahay in laga helo dukumenti la cuskan karo ama wax la cuskan karo baarista la sameynayo qof walba wuxuu kuula yimaado inaa xaqiijiso waxaa u baahan tahay in gobolka banaadir ah ka hesho wixii aada u baahneed oo caddeyn ah waxaa laga yaabaa gobolka banaadirna inuu dhib ku qabo in dukumentiyadii hore maadaama de dalka oo asaga dhan burburay dukumentiyadii la waayey waxyaabaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay wakti ka qaadan dhinaca kale markii xaggaa laga soo helo oo xaakimkii uu darajooyinkii oo dhan ay soo dhammaadaan oo fulintii la gaaro haddana booliisaa ku shaqale oo shaqadaas fulinteedii looga baahan yahay marka waxyaabaha hay-adaha cadaaladdu iyo meelaha maaragta aan kuu sheegay sidaasay isugu xirxiran yihiin marka dadka inta badan waxaa u muuqato qeybta maxkamadda ay tagayaan oo inta badan u muuqato waxaan rabnaa marka arrimahaas waa arrimo mushkilad jiri karto in dhulalku ay arri umuurahoodu ama daahaan ama caddeymahoodii aada maaragta wakti dheer ay u qaadato taa marka shacabka soomaaliyeed waa uga garaabaynaa oo inay maaragta ku dheeraato laakiin inay in la musuq maasuqo waa arrinka aan idin sheegayay ma jirayso waana daba taagannahay heedahii ku shaqada lahaayoo maxkamad sare ugu saraysayna iyada laftirkeedii way ogyihiin waa daba taagan yihiin musuq maasuq ama qof xaqiisa ah in la musuq maasuqo inshaa araxmaan ma dhacayso waana daba taaganna garsoorayaasha hadda shaqada hayana waa garsoorayaal aan ku kalsoonnahay oon aaminsannahay inaynan shacabka soomaaliyeed aysan musuq maasuqaynin waay laakiin arrimaha dhulka waa culeys jira oo saddexdaas hay-adood u dhexeeya waa
waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka cadaaladda soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur dhegeysto kale ayaa hadda khadka ku jira marka ugu horeyso wasiirkan waa soo dhaweynayaa anigoo jaaniskan ka faa'iideysanayo anigoo ah magaceyga dacsiis xasan faarax ku nool qardho gobolka karkaar wasiirka waxaan weydiin lahaa maalmihii ugu dambeeyey baraha bulshada ama mataqaanaa tifiyada waxaan ka arki jirnay ama warbaahinta bulshada ku dhaqan soomaaliya waxaa ka jiro inay caqabado badan ama mataqaanaa cadaalad daro badan ay ka sheeganayaan waxayna haddana sii sameeyaan bulshada ama rayidka oo maxkamadda markay aadaan in cadaaladda ay u doontaan ururka ama al-shabaab marka arintaas ka wasaarad ahaan maxaa looga xalin karaa xal nooce ah imaan karaa maadaama dowladdii meesha ay joogto maxkamadiina mataqaanaa cadaalad daro laga sheeganayo cadaalad loo doonanayo ururka al-shabaab waa mahadsantaha nuur xasan nuur wasiirkana jaaniskan waa ka faa'iidaystay waa mahadsan yahay wasiirkan
waa mahadsan yahay dhegeystaha su-aashaas uuna weydiiyey horta hal shay aan rabaa inaa caddeeyo horta in shabaab loo doonto garsoor waa dembi qaran oo ciqaabtiisi leh waay number one ta labaad kalsoonida annaga waxaan rabnaa dadka shacabka soomaaliyeed horta inay dowladnimadooda ku kalsoonaadaan cadligooda ku kalsoonaadaan saan kuu sheegay si maaragta qofka xaqiisa uusan u lumin waxaa la sameeyey derajooyin maxkamaddu heer degmo markay kasoo gudubto gobol usoo gudubto gobol ay kasoo gudubto oo racfaan ay u gudubto oo racfaan ay ka gudubto maxkamad sare ay u gudubto waxay ku tusaysaa yacni intaas dad maaragta garsoorayaala oo maaragta nadiifa badankoodii haddii hal xataa kaasoo qaldanta tan kale aysan kaasoo qaldamaynin waa dareemi kartaa inaad maaragta aadan u baahnayn inaad argaxiso aada aado marka dadka ama argixisada aada waa maafiyoo kale waxay raadinayaan waxaanan maaragta aysan lahayn argixisada niman duurkaas joogu waaye waxay xukumayaan wuxuusan qofka lahayn marka wuxuu rabaa inuu ku handado wuxuusan qofkii lahayn oo uu saas ku qaato annaga marka hay-adaha amniga oo ay nabad sugidda iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed ugu horeeyaan dadkaasi oo noocaasa ama maxakamadahaas shabaabka wax u doonanayo annaga waxaan u kasaynaa inay iyaga laftirkooda qeyb ka yihiin in sistemka dowladeed wax laga dumiyo marka taa horta taasaan ka leeyahay kalsoonida inay shacabka ku qabaan garsoorkoodana waxay ka bilaabataa horta inay aaminaan in garsoorkaasi uu yahay garsoorkoodii inay aaminaan inay cadaalad ka helayaan haddii inta lagaaga sheekeeyo oo aadan adigu waxba arag waxba maqal aadan la kulmin kadibna aad maaragta perception aad intaad abuurato aad maaragta u aado shabaab maxaa la dhihi jiray cadaalad admins dee dadka dadka qarxinaa oo hantida ku bixinaa oo ilmaha iyo marasta leynaayo oo ilaahay hadduu kuu idmaayo waxba ma dhaantid marka waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed garsoorkiina ku kalsoonaada dowladnimadiina ku kalsoonaada maaragta argaxisadana kaalmaha ugu noqonina waxyaabaha qaarkood annagana waxaan xaqiijinaynaa in garsoorka uu ah uu noqdo garsoor hufan oo laysku haleyn karo wixii cillado ka yimaadana anagoo wada jirna haddaan nahay bahda maaragta cadaaladda guud ahaan ayaan ka wada hortegaynaa oo uu noogu horeeyo gudoomiyaha maxkamadda sare annaga ka wasaare cadaalad ahaan iyo ciddii kale oo garsoor ka shaqaysa dhammaanteed waa ka wada hortegaynaa madaxda waxaa kaloo markaa intaa maaragta nooga sii shisheeyo oo noogu sii koreeyo ra-iisul wasaarihii dalka iyo madaxweynihii dalka oo iyagana diyaar u ah wax walboo cilada garsoorkaas ku yimaada inay nala saxaan
waa mahadsan tahay wasiir waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal ay dhegeystayaal badan isweydiinayaan waxaan la soconnaa in kiiskii maaragtay gabadha raq iyo ruux weli lala yahay ikraam tahliil uu noqday kiis weyn oo qaran oo bulshada soomaalida oo dhan dhan walba taabtay xitaa siyaasadii maaragtay gaar ahaan madaxdii isku khilaafeen dalka marka wasaaradda cadaaladda dowr noocee ah ayay ka qaadatay xalinta kiiska ikraam tahliil
wasaaraddu horta shaqadeedii ka mid ma aha in arrimaha garsoorku ama kiisasku ay farageliso inta ay howlahoodii ka dhammaanayaan kiiskaasna maxkamadda ciidamada qalabka siduu jira meeshaasaa loo doonayaa maaragta cadaaladiisa waaya waa mahadsantaha dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan soo qabto oo aan fursaddiisa siiyo magacaygu waa ayuub nuur maxamuud waxaan joogaa suudaan jubba mudane wasiir garsoorka iyo fulinta waa ognahay kala madax banaanidooda iyo awoodda uu leeyahay garsoorka dalka qodobkiisa boqol iyo lixaad ee dastuurka federaalk ee soomaaliya haddaba waxaa dood xoogan mudane wasiir ay ka jirtaa golaha adeega garsoorka ee lagu muransan yahay sharciyadiisa sida uu u gudan doono waajibaadkiisa mise isleedahay waxaa loo maray dhismihiisa wadadii saxda ahayd su-aasha labaad ee aan kuu soo jeedinaya waxa ay tahay mudane wasiir waxaa jira kala madax banaani la-aan fulinta iyo garsoorka ah doodna ay ka taagan tahay dhismaha golaha adeega garsoorka iyo maxkamadda sare intaba sidee loo gaari karaa aas-aaska maxkamadda dastuuriga ah ee uu dalku baahi weyn u qabo ayuub aadaa u mahadsan tahay su-aalo aada u muhiima ayaadna weydiisay su-aasha koowaad haddaan kaaga jawaabo golaha adeeg garsoorka annaga ka wasaarad ahaan procejarkii loogu talagalay waa marsiinay waan dhammaystirnay madaxweynahan ugu saxiixay inay howl galaan oo ay shaqeeyaan oo waajibkooda ay gutaan ayagaa laga rabaa procejarkii saxda ahaana waa u marnay xulistiisii iyo maaragta keenistiisii qodobka kale ee ah maxkamadda dastuuriga ah sidaad la socoto dalkan waxyaabaha ka dhiman oo xaqiiqdiina uu u baahan yahay inuu u dhammaystirmaan ay ku jirtaa maxkamadda dastuuriga maxkamadda dastuuriga marka si loo dhiso waxaa ka mid ah in guddigan adeega garsoorka uu dhammaystirmo uu dhismo oo fariisto oo shaqeeyo marka kadibna wadadii loo mari lahaa waaye oo maxkamaddii dastuuriga ahayd ayay noqonaysaa aniga ka wasiir ahaan intaan ka ogahay fulinta iyo garsoorku iskuma milna garsoorku inuu madax banaanaado sharcigay ku caddahay sharcigaa madax baneeyey howlahoodiina si aan lagu faragelinin ayay u gutaan haddee isku milanku haddii wada shaqeyn laga hadlaayo aniga ma fahmi karo haddii oo dadku ay wada shaqeeyaan micnaheedu ma ahan inay isku milmeen dowladnimadu waa waa jayn isku xirxiran oo hay-adaha garsoorku waxay u madax banaan yihiin wax allaala waxay umuuraha cadliga iyo sistemka oo dhan ay ka shaqeynayaan laakiin waxaa laga yaabaa in wada shaqeyn ay kala dhexayso hay-addii maaragta fulinta inay wada shaqeyn kala dhexayso hay-addii sharci dejinta inay wada shaqeyn kala dhexayso maaragta hay-adda fulinta oo ciidamadii iyo wixii ay ku jiraan marka waxaa lagu qasban yahay wada shaqeynaa lagu qasban yahay marka wada shaqeyntu isku milan ma ahan waa hay-ad madax bannaan oo maaragta laantii garsoorka oo shuruucda dalka madax banaysay waaye howshoodana si madax banaan bay u gutaan laakiin madaxda joogta maadaama ay maaragta dowladnimadu ay wax isku xirxiran tahay wada shaqeyn fiican bay u muujiyeen hay-adihii dowladda oo sharci dejin leh oo fulin leh wamaa ilaa hawlaa marka waxay la tahay aniga in madax banaan yihiin madax banaanidoodina ay ku shaqeynayaan kaasi waxa uu ahaa wasiirka cadaaladda dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdulqaadir maxamed nuur oo ku magac dheer jaamac waxa uu marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha nuur xasan nuur ayaa noo soo diyaariyey nalana socodsiinaya markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal wadaynimo waa halkeedee xidhiirka adag ee bulshada soomaaliyeed laba siyood mid ahaan ayuu ku abuurmaa xigaalnimo waa ku abuurmaa xiditinnimona waa ku abuurmaa xigaalku waa dadka xidhiirka ka dhexeeya uu dhiigga iyo dhalashada ku salaysan yahay oo xagga aabbaha ama hooyada isaga xidhan si gaar ah waxaa xigaal isugu ah inta abtirsiinada dhow wadaagta oo laba oday ama saddex markay kala tirsadaan midka afraad amaba kan shanaad isaga soo dhaca waxaa la mid ah magacyada kale ah qaraabo xigto sokeeye iyo cashiiro oo isagu ah eray naga soo galay afka carabiga soomaaliduna ay goor horakeeda ku soo darsatay xiditiinimaduse guurka kadib ayay abuurantaa waa xidhiir ka dhex dhasha laba qoys mar alla markay isguursadaan inan iyo inan labadooda ku kala abtirsada sidaasna waxaa ku abuurmaa xidhiir aan horey u jiri jirin oo lagu garto magacyo tilmaamaya maantaa kadib xubnaha labada reer ka soo kala jeedaa waxa ay isu noqonayaan mar waa seedi oo waa gabadha ninka guursaday iyo walaalaheeda ragga ahi waxa ay isu yihiin mar kale waa sodog oo waa waxa odayga gabadha dhalay uu ninka guursaday u yahay mar kale waa sodoh oo waa gabadha hooyadeed waxa ay u tahay inanka guursaday marna waa dumaashiyo waa hablaha ay inanta walaalaha yihiin iyo ninka guursaday waxa ay isu yihiin intaas oo kale ayay gabadha la guursadayna ku leedahay qoyska uu ninka guursaday ka soo jeedo hooyadii waa u sodo aabbihii waa u sodog walaalkiis waa u dumaashi walaashihiina sidoo kale dhinaca kale waxaa jira xubno ka soo jeeda labada qoys oo iyagana xidid dhow loo aqoonsanaa si aan magac gaar ah afka ku lahayn waxaa ka mid a inanka iyo inanta labadooda awoowe iyo labadooda ayeeyo adeero iyo ilma adeero abtiyaal iyo ilma abti eedooyin habaryaro iyo carruurta ay dhaleen iyo guud ahaan qolada ay gabadhu ku abtirsato jirba hoosaadka ay ka sii tahay inkastoo haddaba dadka xididka lagu magacaabaa ay sidaas u fidi karaan haddana waxaa jira afar qof oo dhaqan ahaan inanka iyo inantaba laga doonayo inay dhowraan goor walbana ay dadka kale uga socnaadaan waxaan u jeedaa sodoga sodohda seediga iyo dumaashida ama dumaashiga xiditinnimadu waxay dhahaan jirtay hiddo gaara oo laga fili jiray ninka gabadha qaba iyo cidda uu ka guursaday inay ku wada dhaqmaan waxay lahayd xeerar la ilaaliyo kala xishoodka kala gabashada iyo wax istaarashada ayaa ugu weynaa ciddii dardartana looguma bogi jirine waa lagu ceebayn jiray badanaase kala xishoodka iyo wax istaarashadu waxay ku xirnaayeen kolba sida ay xidhiirtinimadu ku bilaabato waxaa jiray arrimo ka horrayn jiray xidhiir wanaagsan oo raandhiis leh xididkuna uu yeesho waxaa ka mid ahaa labada reer ee dhowaanta xididay oo aqoon hore isu lahaa ninka gabadha guursaday oo dhinaca ragga uu la xididay aan dhaliiri u oolin gabadha oo aan lala bixine inta loo soo gogol fadhiistay reerkooda la weydiistay lagana bixiyey xoolo yarad ah oo aabbaheed iyo adeeradeed ay ku raalli noqdeen waxaa kaloo ka mid ahaa ninka gabadha guursaday oo sodohda u roonaada sida warasadeedana ugu dhaganuglaada intaasiba waxay ahaayeen xiditinnimada arrimihii bili jiray guurkana ka dhigi jiray mid raaga oo labada dhinacba ay mahadiyaan tol iyo ka hoosow dadka xigaalka isu ah khilaaf baa dhex mara kaasoo salka ku haya arrimo fara badan oo lexjecladu ay ka mid tahay siduu dhaqanku ahaana khilaafkaas oo kale intay isaga yimaadaan ayay ka xaajoon jireenoo si furfuran uga wada hadli jireen haddii dhinacyada wax kala sheeganaya ay dhexdooda ka heshiin waayaanna waxay u qoordhiiban jireen odayo ay ku wada kalsoon yihiin dabadeedna si ay u gaaraan go'aamo garsoorku fan ku qotoma waxay odayadu labada dhinac weydiisan jireen inay si caddaana dacwigooda u soo bandhigaan arrimaha la isku hayo si ay guntooda ugu daadagaanna waxay ragga ishaya ugu mahmaahi jireen xaaje haddaan sidii daba riyaad loo faydin ma faydanto taasise waa xigaalka iyo xigtadee arrinta xididku iyadu sidaas way ka duwanay marka horeba inuu isqabtaa ma badnaan jirin hadday dhacdase waxay ka meermeeri jireen murankoodu inuu dibadda u soo baxo wuxuun isqoonsi ah markii ay dhex maraan in lasoo dhex galo ma ay jeclaan jirin oo si hoose ayay khilaafkooda u turxaan bixin jireen waatay ku maahmaahi jireen gacmo geel jira hoos baa loo dhaqaa waxaa ka reebanaa is-eedaysi cod dheer leh waxaa ka reebanaa hadal taagtaagan iyo waxa la kala tabanayo in lasoo wada bandhigo markii la isa soo hor fadhiisto waxaa ka reebanaa gocashada badan inkastoo laga yaabo qofka markaa wax tabanayaa inuu run ku hadlaayo haddana waxaa xididka ka reebanaa is-eedaysiga in lagu tarax tago qof walibana waxa uu og yahay uu goobta soo dhigo raad arooryo dib looma raaco mahmahdii ahayd intay is-xusuusiyaan ayay ku dadaali jireen arrinta la isku hayaa in aysan daba dheeraan cid labada qoys ka baxsanina aanay tala ku yeelan waxay sidoo kale madaxa u ruxi jireen ujeeddada mahmaahdii kale ee ahayd nin weyn iyo umulisaba siday wax u og yihiin wax uma sheegaan sidaynu haddaba soo sheegnay xididtinimadu waxay ahaan jirtay dhaqan goor noolba kala xishoodka ku salaysnaa kana duwan midka xigtada iyo xigaalka lagu yaqaan si aynu taas u sii garannana waxaa inagu filan inaan xusuusanno mahmaahdii ahayd tol sidii xidid u wada hadlay kala dhimay wuxuu xididku lahaa hab loo wada hadlo loo kala eed sheegto loo wada xaajoodo loona wada kaftamo dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa ina toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddahaanu intaasii ku dhaafno markana inagoo gabagabadii idaacadda kusii dhowaanayna aan idiin dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa daalibaanka afghanistan maamulaya ayaa u xaqiijiyey kulanka ururka islaamka oo ay ku mideysan yihiin konton iyo toddoba dowladood oo muslim ah axadda maanta ah inay ballaarin doonaan siyaasadda loo dhan yahay oo dhiirigelin doonta xuquuqda aadanaha gaar ahaana ka qaybgalka siyaasadda ee dumarka wasiirka arrimaha dibadda ee daaliban amiir khan mutaqi oo hadalka jeediyey kulanka ururka islaamka ee ka socda magaalada islaamabad dalka bakistan ayaa sidoo kale waxaa kulankaasi iyana ka qaybgalaya wadamada mareykanka ruushka shiinaha midooda yurub iyo qaramada midoobay waxa uuna ahaa kulankii ugu weynaa ee tan iyo markii ay daalibaan xukunka la wareegeen bishii agost ee sanadkan la qabto kaasoo laga hadlaya xasarada ka taagan wadankaasi gaar ahaana arrimaha bani-aadanimada mareykanka ayaa wadankaasi iyo xulufadiisi horkacaya waxa ay ka baxeen bishii agost labaatan sano oo howlgalla ay ka wadeen kadib nuqulka omicron ee coronavirus ayaa aada ugu sii faafaya caalamka madaxweyne biden ayaana la filayaa in talaadada uu ka hadlo waxa ay dowladiisu u qorsheynayso xakameynta xanuunkan oo sii faafaya sare ukaca ku yimid tirada dadka uu ku dhacaya dalkan mareykanka ayaa keentay in qaar ka mida jaamacadihii dalkan oo ay ka mid tahay jaamacadda weyn ee harbar ay bilaabaan in ay dhinaca online-ka ama ay ardaydu dugsiyada casharada ku qaataan guryaha dhinaca kalena waxaa la sheegayaa in ugu yaraan ay taasi sii socon doonto saddexda toddobaad ee ugu horeysa bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo labayo labaatanka yurub ayaa iyana waxaa ka taagan saro ukac weyn xanuunka coronavirus wadamada qaar ayaana dib ugu laabtay xayiraadihii horaantii sanadkan gaar ahaana bishii janawari ay ku jireen dalka holland ayaa la xiri doonaa dhammaan goobaha ganacsiga marka laga reebo dukaamada cunada iyo weliba kuwa dawooyinka dhegeystayaal markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa codka macaan ee maxamuud nuur gaawarow
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraayey middaan gayaankii oo guurtideydii u gees maraayey inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeye waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuuntee gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya inlay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye inlay garaabo la ii geli maan ku gamilaaye haddii gugeedii haddii gugeedii codka macaan ee maxamuud xaaji cali gaawarow erayadii allahu naxariistay abwaan sahal macallin ciise waxay gabogabo u ahayd idaacaddeenii habeenimo intaan mar kale hawada ku kulmi doonno waa dhammaan v o a oo idinle habeen wanaagsan haddii gugeediioo garashadeedii sidaan u geysay gacalladaydii gacalladaydii gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya gacalladaydii hay gowracdii garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye guri samaad iyo gurbood xalaalaan ku guulamay hadday go'aankii ku gebagabaysay inaanan guursan